halkani waa laanta afka soomaaliga ee e w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan dhegeystayaasheenna aan sharafta lahow qaybta koowaad ee barnaamijkan waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii nolosha qoyska uu inoo soo jeedinaya oo muuse kadib waxaa inoo raacaya cashar inooga imanaya buugga noloshu inoo soo jeedinaya deeqow anigoo ah ismahaan waxaan idin leeyahay dhegeysi wacan sidii caadada inoo ahayd waxaa labadaas barnaamij inoo raaci doona heesihii ugu dambeeyey ee casriga ahaa iyo qaar kaloo qaraami ah oo markaasi kugu reebaya xusuus dhegeystayaasheenna sharafta laho waxaan idinku codsanaynaa inaad barnaamijkani si waacan u dhegeysataan si markaasi haddii aad wax su-aala ama fikrad ah qabtaan inoogu soo qortaan waraaqo cinwaankayaga dib ayaan idinkala socodsiin doonaa balse intaynaan u gudagelin barnaamijyadan xiisaha leh waxaad ku soo dhowaataan heestan
labna ima labna wale hawlima labna inkastoon laba rganimoluntay laqanimo hadhay oo aanan liita sidaanahay lama arki lama doogi
barnaamijka nolosha qoyska waa mid qiimo badan oo alaaba ku saabsan arrimaha qoyska waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan waxaa inoo soo jeedinayaa muuse balse inta ka horeysa aynu dhegaysanno heystan soo socota
dhegaystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudano waxaa halkan inooga bilaaban doona mowduuc ku saabsan meel indhahaagu soo jiidanayaan guryaha qaar islamarkii aad eegtid indhahaagu ayay soo jiidanayaan qaarna indhahaaga ma jeclaanayaan ma ahan mid inu- inuu cusub yahay kan kalena dug yahay maya sidaasi ma ahan waxaa jira guryo badan oo dug ah laakiin haddana indhahaagu soo jiidanayaan qaar cusub ay indhahooda diidayaan waxa aad isweydiisay maxaa keenay kala duwanaanshahaas taas waxa ay ku xiran tahay qofka dooqiisa waxa uu door biday waxa uu jecel yahay iyo wax- waxa uusan jeclayn in aad guri- gu- gurigaaga wanaajiso oo aad qurxiso macnaheedu ma ahan in aad isticmaalid isticmaashid lacag badan bal marka hore aynu sharaxno oraahda ah indhaha soo jiidasho taasoo ah ugu isticmaali isticmaalasho barnaamijkaagan gabdhaha qaar ayaa waxa ay u fikiraan labis indhaha soo jiito inuu yahay oo qura kan casriga ah ee ugu dambeeya ama dareen darees laga soo iibiyey magaalada laakiin sida ma ahan xitaa marka la eego labiska marka maxaa loola jeedaa guri indhahaagu soo jiitaan tan macnaheedu waxaa weeye guri len haddii qurxoon yahay oo uu wanaagsan yahay in meel aad ka dhigto meelna wanaajiso oo ay indhahaagu qabanayaan waxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay ahamiyadda ha- hadaal dheeraad ah oo oo aadaab aad ku xajisid wixii aad fuli- fulinaysay waxaan xasuustaa markii aan soo barbaariyey markii aan dhallinyarada ahaa waxa subax walba aan soo agmari jiray gurigoo markii aad u socdo dugsiga markii hore waxaynu u fiirsanaynay oo aynu aragnay in gurigaas iyo kan u dhow ee dariska la ah aanay isku mid ahayn labada guri labada guriba waxaa ku yaalay geedo halka arida laga soo galo guriga taas ahaan mar waliba waxa uu ahaa nadiif oo waa la xaaqi jiray waxaa laga guri jiray xitaa xitaa dha- ee, waxaa laga gu- waxaa laga guri jiray waxa wasaqda ah oo keliya mar waliba oo aynu meesha soo marayno gurigaasi waxa uu ahaa nadiif oo waxaynu u bixinay magac in- in- inaga oo ugu yeernay nadiifsane runtii ninka ninkan waxa uu lahaa ahamiyad iyo dadaal uu sameynayey iyo adaab awooddiisa inuu shaqadan fuliyo oo ay meeshu ahaato nadiif isbuuc ka isbuuc hase yeeshee abaalgudka dadaalkaasi waxa uu noq- noqday mid ka weyn ku- kii uu filayey waxaad dareemaysaa waayo aragnimo ah isku kalsoonaan iyo waxqaban marka adiga laftaada aad gacan ku leedahay dadaal kasta waxay u qalantaa haddii ay tahay guriga gudihiisa ama dibaddiisaba qurxinta guriga ama ba- bannaanka dibadda u habaysan si fara si fiican u habee hagaajina ama rinji mari waa adiga oo samaysa waxa aad awood u qura si shay walba aad u habaysid oo aad u dhigtid meeshii loogu talagalay si ay ula u lahaatid meel qurxoon oo indhuhu qabtaan waa in shay waliba lahaadaan meel marka reerku bogo ama dhammeeyo inuu isticmaalayo shay waa inuu lahaadaa meel lala dhigo wax waliba waa inay meel lahaadaan sida saabuunta koobabka saxamada buugta kabaha dharka kuraasta miiska shukumaanada iyo shanlada dhageystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudanow waxaa intaas noogu eg mowducaynu ku saabsanaa meel indhahaagu soo jiidanayaan
waxaan filayaa inaad ka hesheen barnaamijkaasi nolosha qoyska haddii aad qabtaan su-aal ku saabsan barnaamijka nolosha qoyska ama aad doonaysid in waxyaalo lagu kordhiyo ama laga bedelo fadlan nala soo xiriira oo noo soo qoro waraaqo cinwaanka iyaguna waxa weeye codka rajada sanduuqa boosta afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad cinwaanka iyagu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosta afar laba laba todoba lix nairobi kenya bal haddana kusoo dhawaada heestan hesheen heestaas haddana kusoo dhawaada cashirka xiisaha lahaa ee nooga imanayay kitaabka nolosha cashirkeenna waxay noo soo jeedinayeen deeqow balse marka hore aynu dhegaysano qhasiidadan soo socota
Yeah.
dhagaystayaalka mudanow ku soo dhowaada casharkani oo maanta ilaah aan ka baryayno inuu maaragtay niyaddayna iyo maskaxdayna uu u furo si aannu wax ugu sii baranno wax ku saabsan qudusnimada ilaah iyo ilaah inuu ballamadiisa uu beenaynaynin haddii aannu su-aal ahaan u soo jeediyo ballanka muxuu yahay ballanka waa arrin muhiim ah oo xad iyo jeerba ilaah maaragtay uu dadkiisa la ballami jiray ballankana oofintiis waxay ku imaataa haddii ay labadii ballanka uu ka dhexeeyey ay sidii ballanka uu ahaa ay ku dhaqmaan waayo waxaannu arkaynaa cutubka sagaalaad aayadaha lix ilaa qaybta ee laba iyo tobanaad waxaannu arkaynaa wax ku saabsan ilaah inuu ballamankiisa uu beenaynaynin waayo hadduu wax ka ballan qaado wuu inuu oofiyaa ballanka waxaan ku saabsan oon ka baranayno waxaa weeyaan markii dembiga adduunka soo galay waxay ahayd ballanqaadkii misene wixii bini'aadanka loo dhiibay inay ku suurtoobeen oo gef uu soo galay gefka markuu imaadana waxaa dhacday in ballanka ilaah maaragtaa si xun loo isticmaalay aayadda lixaad laakiin mana aha sidii iyadoo hadalkii ilaah dhacay waayo kuwa israa'iil ka dhashay kulligood reer bani israa'iil ma wada aha farcanka ibraahim oo ay yihiin aawadeed kulligood carruur kuma wada aha laakiin waxaa la yidhi kuwa isxaaq ka farcamaa ayaa farcanka loogu yeeri doonaa dhegaystayaal waxaannu aragnay labadaas aayadood aayadda lixaad ee cutubka sagaalaad ee rooma ilaa aayadda toddobaad waxaanu aragnay wax ku saabsan in mid kastoo sida loogu yeero uu wax ku noqonaynin waayo israa'iiliinta inkastoo kulligood laga ballan qaaday laakiin kulligood inkastoo ay u dhasheen israa'iilnimo ma ay ahayn israa'iiliin ma ayna noqon doonin waayo gadaal kuwa qaar baa beddelmaayey ku saabsan farcanka ibraahim waxaanu aragnay farcanka ibraahim oo ay yihiin aawadeed kulligood carruur kuma wada ahaan doo ahaan laakiin waxaa la yidhi kuwa isxaaq ka farcamaa ayaa farcankii loogu yeeri doonaa dhegaystayaal sidaas oo kale meel kastood iga dhegaysanaysid waxaanu u malaynaa inaad aad iyo aad u fahmaysid ood maskaxdaada ugu soo dhacayso in waxyaalaha iimaanka ku saabsan ay ahayn wax guud laakiin ay ka dhexayso qofka shakhsiga iyo ilaahaygiisa waayo taas waxaa weeyaan inaan carruurta jirku ahayn carruurta ilaah laakiin aan noqonayno carruurta loo ballan qaaday ayaa farcanka lagu tiriyaa waxaa jirtaa laba meel oo carruur ah carruurta jirka iyo carruurta iimaanka carruurnimada iimaanka waxaa lagu noqdaa sidaan hore u soo aragnay in hadduu qofku uu yahay uu ku nool yahay nolosha ruuxa uu noqonaya carruurta ilaah ka dibna carruurta ilaah waxaa waye inay doonayaan ballammadii ilaah uu ka ballan qaaday inay ayaga lagu oofiyo oyna maaragta dhexlaan laakiin carruurta jirka waxaa weeyaan wax ku saabsan kale xagga adduunka adduunkuna sidaan u aragnay waxaa waaye waa wax muddo socdo oona maaragtay dhammaad lahaan doono daraaddeed carruurtii loo ballan qaaday ayaa farcanka lagu tirin lahaa misena lagu tiriyaa kuwa looga ballan qaaday iimaanka waayo kuwa ka kanu waa hadal ballan ah wakhtigan oo kale ayaan ku imaan doonaa oo saara waxay dhali doontaa wiil inta waxaa laga ballan qaaday ibraahim in saara ay u dhali doonto cunug laakiin wiilkan ay dhali doonto uu noqon doono mid adduunkao dhan uu ka farcami doono laakiin sidee baa looga farcami doonaa xagga iimaanka haddii aanu iimaan leennahay oonu ilaah ku xidhannahay oona suubinayno waxyaalaha uu ilaah nooga tala galay misna uu naga ballan qaaday aan ku dhaqanno markaas ayaan noqonaynaa carruurtiisa laakiin haddii aan ballamada aan ku dhaqmaynin ma noqon karno carruurta ilaah ayadda laba iyo tobanaad waxaa iyada lagu yidhi kan weynu wuxuu u adeegi doonaa kan yar sida qoraan yaaquub waan jeclaay ceewoose waan necbahay necbanaanta iyo jeclaanta wax mar hor bilowday ahayd haddii aannu meeshaas arag dhegaystaal waan aragnay wax ku saabsan casharkaasi ilaah naagu nagu anfaco ilaa wakhtiga kale oon arki doonno misena aan wax ka baranayno isla cutubkaas ilaa xaqdarro inuu qabin dhegaystayaal ilaah hanagu anfaco ereygiisa maskaxdaynana ruuxa quduuska hanagu soo dego
dhegeystayaasheena sharafta lahow maanta waxaa intaa inooga eg barnaamijyadii aynu hawada idiin soo marin jirnay xiliyadan oo kale halka aad naga dhegeysanayseena waxay ahayd laantii afka soomaaliga ee e w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan haddii aad haysaan wax tala ama tusaale ah oo ku saabsan barnaamijyada aan halkan kasoo dayno fadlan nala soo xiriira cinwaanka iyagu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaad cinwaanka iyagu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosta afartan iyo labo labaatan iyo toddoba lix nairobi kenya barnaamijkani waxaa isku soo dubariday dalmar waxaana idiin soo jeedinayay ismahaan xagga farsamadana waxaa inoo haysay miss nyamongo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaynu idin leenahay rabbigaa idinla jiro